meel fiican ay noo maraayaan xidno fiican aan haynaa xoogaa beelo yaryar oo ayaga isheeshaysta lee naga dhiman shaqadana broses qaybay noo ahayd labadii qaybo hore waa soo qabanay hadda kii ugu dambeeyaan maraynaa oo muxuu ahay zatinkii ugu dambeeyay aan maanta sameynayn oo awal gruub gruub aan ufadhinay maanta annagoo dhanaa wada fadhino observerskina way nala joogaan hal halaanan kaysaska uga hadlaynaa gruubadii hore wixii ay kasoo hadleen aan kusii noqonayna oan fiirinaynaa waxaa jirta shalay w guddiga xalinta khilaafaadka waxay sheegeen inay jiraan beelo badan oo ku muransan xubnaha lasoo gudbiyey adinkuna aadan u gudbinaha ma jirta arrintaas ba arrintaas waxa waaye guddiga khilaafaadka markii hore waxay dhaheen annaka waa noo dhamaatay shaqadeeni waxay ku ekeyd ergadii soo xulideedii markaan brotocoolkii ku laabanayna iyo wixii lagu shaqeynayo oo ama annaga t s d ahaan guddiga xulidda amase ayaga oo khilaafaadka ahaa maandeedkii ay ku shaqeynayeen markaan fiirinayna waxaan aragnay guddiga khilaafaadka ilaa iyo baarlamaanka laga magacaabayo inay shaqadooda ay jirto markaan arrintaas isla aragnayna waa isla fahamnay wixii dacwo ahayna waa ku wareejinay waxaa jira maalmahan warbaahintu ay aada uga hadlaysa arrinta ku saabsan musuq maasuqa in xubnaha qaar ay handadayaan odayaashii qaarkood in ay lacaga dhiibayaan kuraasi baarlamaanka adinka maxay tahay mas-uuliyadda idinka saaran ka guddi farsamo ahaan arrintaasi inaad ku daba gashaan wallahi annaga annaga arrimahaas annaga maandeed shaqada noo qoran oo protocoolkana loo qoray waxaa waaye boqol iyo soddon iyo shantii oday ee la shaaciyey qofkii ay soo qoraan ay ayagu usoo saxiixaan oo ay noo keenaan ayagoo iyadoo rasiid loo qoraayo la wada joogo markay keenayaan in aan qofkaas ka hadalno arrimaha aan ka hadlaynana waxaa waaya qofkaan inuu dambiilo yahay inay aqoontiisa xun tahay in ay maskaxdiisa xun tahay da-da anagoo fiirinayn anaga arrimahaas le waayo shaqa hawshan naloo diray awoodda aan leenahay waa intaas inaan qofkaas ka hadalno laakiin beelaha ishaysta iyo dad laanuush la siiyey iyo dad si kale wax lagu sameeyey anag ma aha shaqadeena hawshan waajibaadkana saaran waxaa waaya inaan qofkaas xulno oon baarno oon fiirino marka aad tiraahda hadda inuu dambiilo yahoo kale qofku ilaa iyo intee dambiilo ku noqonaya ma inuu qof dilo ku noqonaya ma inuu wax dhacu ku noqonaya dambiilaha dhowr waxbaan fiirina waxaan fiirina qofka inuu dad dilay inuu dad muxuu ahay handa handadaado xunxun ku sameeyey inuu ku sameeyey muxuu ahaa violence kale inuu sameeyey laakiin intaasoo dhan waxaa waaye anigu ma hayno maxkamad marka waxay kusoo aruuray wada iska yaraanay dhibkees qofkii mujtamac ee soomaaliyeed ee isla wada tilmaameen oo isla wada sheegeen inuu dambiilo yahay qofkaasa waxaa dhici karta inaan ka hadalno ka waran hogaamiye kooxeedyadoo kale ma soo geli karaan liiska qof kastoo markaas la yidhaahdo alaleha mujtamac soomaalida ay soo dhahaan qofkaas saasuu ahaan jiro oo laysla wada qaato oo toddoba iyo labaatanka qof oo aan ku fadhin ay isla wada qaataan oo isku wada raacaan ay hal fikrad ka noqdaan qofkaasoo kalea soo geli kara haddii toddoba iyo labaatankiina ka soo qaad labaatan ka mida aad u aragtaan qof inuu dambiilo yahay ama uu dagaal ooga yahay toddoba ka midana ay u arki karto inuu ahaa nin xoreeyo ah sida dadka qaarkood ay isticmaalaan ama u halgamaayo gobolkiisa ama qabiilkiisa inuu difaaco kale maxay tahay qodobada aad ku xulaysaan qofku inuu yahay dagaal oogoo kale
falastiin walaal annaga horta go-aan deg dega iskama qaadanayno sidaan kuu sheegay waxaan bilaabnay afar beri ka hor aan shaqadaan reetinka ama xulidda aan bilaabnay markii hore guddiyo kala duwanaan u qaybinay guddigaan markuu kasoo hadlo haddana guddiga kale u gudbinaa guddiga kale markuu ka hadlo guddiga kale u gudbinaa haday isku fikradooda noqdaan haddana waxaa loo fadhiisanayaa maantoo kale midkii ahaa oo toddobiiyo labaatankeeda aan fadhino si fiicanaa looga hadlaa laguma degdegaayo qof kasta meeluu ka fiirinaa angal kastuu ka fiirinaa waxayna inta badan u badan tahay in la isku wada raacaba oo aysan aysan noqonin anaa diidan iyo anaa diidan markii aada way isku fahamsiin ma jirtaa in beesha caalamka oo kale ay aada u raadinayso uguna ololeynayso in hogaamiye kooxeedyadii soomaaliya aanay ka mid noqon xildhibaanada cusub ma idin weydiisteen maya maya ma jirto maanta waxaa lasoo saaray war qoraala oo uu soo saaray xogeyaha guud ee qaramada midoobey afhayeen hadle waxa uu sheegay inay walaac ka qabaan in dib ay u dhici karto soo xulista baarlamaanka muddadii aad qabsateen iyo howlaha hadda in horyaalla markaad fiirisaan ma isleedahay labaatanka bisha waa kusoo gabagaboobi kartaa hawsha loo baahan yahay ee ah in madaxweyne la doorto horta walaacan waxaa keeni kara markii ugu horreysaba waxaa lasoo dhigay schedual ama ama mxuaha kala qaybin waqtiga oo aada hariiri u ahaa waad xasuusatiin ergooyinka oo ansixinaya dastuurka markii waktiga loogu talagalay waxay ahayd labaiyo tobanka inay soo xaroodaan oo ahaa laakiin waxay xaroodeen shan iyo labaatankii meeshas waxaa kaaga muuqato inay hal toddobaad ay dib u dhacday iyo ka badan inay dib u dhacday muxuu ahaa laba toddobaad inay dib u dhacdo xareyntii ergada waktiga marka saasay isu riixaayeen annaga laakiin waxaan ku dadaalaynaa oo aada xoog u saaraynaa oon saacad kasta u shaqaynaynaa saacado dheeriya weliba aan u shaqaynaynaa inaan waktigii gaarno oon la qabsano taasaana hadda weli ku soconaa way imaan kartaa inaan dhammayn weyno laakiin haddana midda waxa sahlaysa waxa waaye koorumkii haddii la helo boqol iyo sideetan iyo afartii qof haddii la helo waa soconay shaqadu oo toddoba boqol laba boqol iyo toddobaatan iyo shantii lama sugaayo lama dhahayo ilaa ay kasoo buursamaan waa ansixintii baarlamaanka waa sidaa loo dhigaa lama dhahayo ugu dambayntii lix maalmoodaa ka harsan xilligii loo qabtay in madaxweyne cusub soomaaliya ay yeelato adiga aragtidaada qof ahaaneed ma isleedahay lixdaas maalmood hawsha laydinka raba waa kusoo gabagaboobaysaa wallaahi madma midda baarlamaanka mase midda madaxweynaha midda midda baarlamaanka haddaan dadaalno dadaalka aan hadda sida aan ku wadno aan kusii wadno waxay ila tahay inay suurogelayso midda kale midda madaxweynaha waxaan u malaynaya inay wakti waktiga inuu ciriiri noqon doono
guddoomiyaha guddiga farsamada ee soo xulista xubnaha baarlamaanka ee cusub xaliimo ismaaciil xalime yare oo khadka telefoonka ee muqdisho ugu warramaysa falastiin axmed imaan oo joogta washington